iyadoo dhowaan uu maraykanku soo saaray digniin ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u suuragal tahay in weeraro ay ka fuliso magaalada muqdisho ayaa waxa ay taasi saameyn ku yeelatay dowladda federaalka qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee dowladaha shisheeye ayaa waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho waxaa arrintaasi xaqiijiyey farduusi cismaan cigaal oo ah wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee dowladda federaalka iyadoo dhanka kala xustay in shirkadaas aysan wax xiriir ah lasoo samayn dowladda federaalka ayna si iskood ah u joojiyeen duulimaadka kolle dee dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen wayna isbabedelayeen dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba dee digniimo way soo saarayeen oo way way sameeyaan si joogtaaba digniimo usoo saaraan digniinahaasna dee waxna waa wax jira waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo ka hortag xooga noocaasaan helidaah laga hortaga camal ay inta badan usoo saaraan way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen digniinta kasoo baxay safaaradda qaar ka mid ah laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arrintaas u saameysay waana saa sheegtay waa diyaaradda qatar iyo wadanka qatar leeyahay iyo turkish airline ma nala soo xariirin diyaaradda turkish airline wakti dambe oo haneyn ahay soo kacda anagoo hurudno soomaaliya wakti laga hurdo ayay turkiga kasoo kacdaa markaan waa berisanay oo waagu beriyay ayaan ogaanay flightki in la kansalay markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro dartiis ay u kansaleen arrintan ayaa kusoo aadaysay xilli dowladda federaalka xubneeda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho laga dareemayo baqdin xoogan oo ku aadan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliso magaalada muqdisho weeraro aada u xoogan ay ku gumaado dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka taas oo maalmihii lasoo dhaafay la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana kaabiga ku haya magaalada muqdisho waana waxa suuragal ka dhigaya in dowladda federaalka walwal iyo walaac xoogan ay ku dareento gudaha magaalada muqdisho